wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa magaalada beledweyne ka dhagax dhigay iskuul ay wax ku baran doonaan gabdhaha ku nool deegaanadaasi iyo deegaanada ku teedsan siciid hagarow wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka hadlay dhagax dhigga iskuulkani waxaan hadda joognaa goobtii aan ku dhagax dhigay inay dugsi loogu talagalay gabdhaha mashruuca g b e wuxuu naga caawiyey iskoolaad badan oo aan deegaanka hirshabeelle ka dhisi doonno hadduu ilaa yidhaahdo iskoolaadkaas waxaa ka mid a saddex iskuuloo gabdhuhu leeyihiin ay saddex iskuuloo xanaanada caruurta oo ilmaha yaryarka oo intayna waxbarashada gaarin lagu xanaaneeyo iskuul ka mida waaye iskuulkan lixda iskuul oo hay-adda care ay muxuu ahay kontraaddeeda haysato oo g b e ga hoos yimaada hay-addaas iskuulkan ay dhisi doonto lixda ah mid ka mid ah goobtii lagu dhagax dhigayaan joognaa dhagaxdhigaas waxaa nagala qayb galay guddoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa waxaan rabnaa inaan mar walba dumarkeennana ka hagaajinno aqoonta mar walbana caruurteenna soomaaliyeed ay helaan meel ay barbaarintoodu ka bilaabato intayn iskoolka gaarin sidaa awgeed ayaa g b e ga waxaa ku jiro mashaariic noocaasa mashruucaas mashruuc ka mida waaye magaalada beledweyne iskoolka ay hesho waaye gabdhaha ku nool deegaanka beledweyne iyo agagaarkiisa waxaan rabnaa inay iskuulkan u noqoto iskuul beysa oo tababar gabdheed iyo muxuu ahay lagu qaato dhulkan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaa ugu deeqay muwaadin soomaaliyeed oo reer beledweyne ah isaga oo ugu deeqay dhulkan inaan laga dhiso iskuulka gabdhaha waa cabdulaahi rajow